Isku duwaha Wasaaradda Biyaha iyo Kheyraadka Dabiiciga ah Gobolka Saraar oo ay weheliyaan guddoomiyaasha degmooyinka Wadamadoo iyo Caynaba ayaa si wadajir ah hay'adda Oxfam kala wareegay qalab iyo mashiinno cusub oo lagu ballaarinayo mashruuca biyo-macaaneynta degmooyinka Caynaba iyo Wadamadoo. Munaasabadda qalabkan lagu wareejinayay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Guddoomiyaha Gobolka Saraar, Duqa Degmada Wadamadoo, xubno ka socday Wasaaradda Biyaha Somalilan iyo madaxda hay'adda Oxfam. Isku duwaha Wasaaradda Biyaha Gobolka Saraar Faarax Suleymaan iyo Duqa Degmada Wadamadoo Cabdixakiin Cusmaan Warsame ayaa si wadajir ah uga warbixiyay qalabkan lagu wareejiyay.
Waxaan halkan aynu kula wareegaynaa annagoo ah maamulka wakaaladda biyaha degmada Wadamadoo waxaanu kula wareegaynaa mishiimadii biyaha macaaneynayay ee shirkadda Oxfam. Hay'adda Oxfam ay kaga qayb qaadatay biyo-macaaneynta degmada Wadamadoo. Maanta waxaa halkan ina soo gaadhay oo aan halkan ku guddoomaynaa mishiimadii oo saaka halkan aynu kula kala wareegaynaa hay'adda een dee waa wax aad iyo aad ay degmada iyo dadku ugu baahnaayeen biyo macaaneeyahaas waana wax aan uga mahadnaqayno een hay'adda iyo wasaaradda biyahaba waxaana soo gaadhay degmada wadaamago noogu yimi rajiimadii biyomacaaneeye ahaa ee loogu talagalay bulshada ku dhaqan degmada wadaamago siday u helaan biyo nadiifa oo sida runtii ah maadaamay degnashanu ay tahay degaan haddii ilaahay ka dhiga ceelasheeduna aad iyo aad u qadhaar yihiin oo aanay bulshadu isticmaali karin in biyaha la macaaneeyo waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa hay-adda oxfon Qalabkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya sifaynta iyo macaaneynta ceelasha ku yaala gobolka Saraar.